والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan iraxiim subax wanaagsan akhyaarta hawada nagala xidhiidhaay ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo maamulka gaala raac ee puntland ayaa dowladda ridada imaaraadka u saxiixay boobka khayraadka ku jira dhulka uu ka arrimiyo maamulkaas wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka hadashay furashada deegaanka tardo iyo sidoo kale howlgallada mujaahidiinta ee bariga wilaayadaas weerar lagu beegsaday saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mandheera ee ku hor jira gumaysiga kufaarta kenya ku dhowaad afartan qof ayaa ku dhintay rabshadihii dhowaan ka dhacay waddanka kenya iyadoona eedeymo culus loo jeediyey madaxweynaha waddankaasi munaasabad lagu maamuusayay arday ka qalinjibisay barashada qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa ayaa ka dhacday magaalada boordhuxunle ee wilaayada islaamiga ee bakool bulshada ku dhaqan deegaano hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa goobo fagaaraha ku daawaday aflaam jihaadiya
والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa isniin sagaaliyo tobanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan maamulka gaala raac ee puntland ayaa dowladda imaaraadka carabta u saxiixay boobka khayraadka ku jira dhulka uu ka arrimiyo maamulkaas warbixintan waxaa inoo haya cabdiraxiin sheekh cali
dukumiintiyo qarsoodi ah oo la helay ayaa tilmaamaya maamulka riddada ee siciidani in uu heshiis qarsoodi ah uu la galay shirkadda lagu magacaabo d b wall ee laga leeyahay dalka imaaraadka carabta heshiiskani oo puntland u wakiilatay inay sayxido waxay ugu yeereen wasaaradda tamarta iyo macdanta ee maamulkaasi ayaa dhigaya shirkaddan laga leeyahay imaaraadka carabta loo fasaxay in deegaano buuraley ah oo ka tirsan gobolka sanaag ay ka qotaan macdanta muhiimka ee ku jirta deegaanadaas wararka qaar oo la helaya ayaa tibaaxaya in heshiiskani uu qayb ka yahay in shirkaddan ay sidoo kale awood u leedahay oo loo fasaxay in shidaalka ay kala baxdo deegaanadaas ilaa iyo haatan si rasmi ah looma shaacin maamulka riddada puntland in heshiiskani iyo dhaqaalaha uu maamulkaasi uu ku qaatay iyadoona deegaanada maamulkaasi si aadan looga hadalhayo heshiiskani ilo madax bannaan ayaa tibaaxaya in khubaro ka socota shirkaddan imaaraadka ay tageen deegaano ka tirsan gobolka sanaag iyadoona sahmin ku soo sameeyey goobaha ay doonayaan in ay kala baxaan khayraadka ku jira dowladda imaaraadka ayaa horay maamulka riddada ee puntland ula saxiixatay heshiis soconaya muddo soddon sano ah kaas oo imaaraadka uu kula wareegay dekedda magaalada boosaaso dhowaan ayay ahayd markii dowladda imaaraadka carabta ay saldhig militari ka dhisatay gudaha garoonka magaalada boosaaso halkaas oo ay uga gurmanayso fallaagada r s f ee ka dagaalanta dalka suudan mahadsanid cabdiraxeen wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka hadashay furashada deegaanka tardo iyo sidoo kale howlgallada mujaahidiinta ee bariga wilaayadaas marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya isagoo waraysi siinayay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayuu waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ka hadlay la wareegistii shalay ciidamada mujaahidiinta la wareegeen deegaanka tardo oo dhaca bariga wilaayada hiiraan shaguuleed abuunabhan waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa sheegay in deegaanka tardo ay ka babanayso raayada tawxiidka ah islamarkaana ay ku sugan yihiin ciidamada mujaahidiinta isagoo ka warbixiyey ahmiyadda uu ku fadhiyo deegaankaasi ilaahay baan ugu mahad celinaynaa subxaana wa tacaala waa sidaad u sheegtay tardo waxay ku jirtaa gacanta mujaahidiinta ee waxaa mar labaad ku soo noqotay raayatu tawxiid in laga taago caawa waxa ka taagan deegaanka tardo raayatu tawxiid baa ka taagan waxaana ku sugan mujaahidiinta xaq u dirirka ah tardo waa meel muhim ah waxay ku taallaa bariga wilaayada islaamiga hiiraan ee qaybta koofureed bay tarda ku taallaa tarda waxay xidhiidhisaa waddada dheer oo marto ka imaado gobolka shabeellada dhexe oo khaasatan soo marto ceel baraf waddada soo marta oo u socota beledweyne ilaa gobollada dhexe aado ayay bartankeeda ku taallaa waa magaalo muhiim ah waa deegaan muhiim ah waa meel ceelbiyood uu ku yaalo riig ah tarda marka waa dhul daaqsimeed waxay haysataa aada u weyn oo makhluuq tiro aada u badan ah ayaa ku nool cadowga oo waayeyna waxay u tahay ayaga waxay u tahay nagso in gacanta mujaahidiinta ay soo gashana waxay u tahay nasri iyo guul iyo qalbijab cadowga ku imaanaya labadaba waa ay tahay tarda marka waa meesha noocaas ah tarda marka waa meel muhiim ah markii loo fiirsho istiraatiijiyada ama juqraafiga ay dhacdo tarda marka waxaa ku nool mujtamac aad u tiro badan khaasatan dadka xoolaha dhaqdo dhulka ay ku nool yihiin weeye cadowgu waxay u lahayd micno weyn waa meesha ugu badan oo cadowgu ay wax ka fasaadinayeen baa la dhihi karaa waa meelaha ay lahaayeen ama ay ku tashanayeen ama aad undad iyo wax aad ka kasbataan dhanka kalena mujaahidiinta waxay ugu fadhidaa qiimo weyn waa meel dacwadii laga nashrin karo waa meel yani isu keeno ah markii la fiirsho waxay isu keeno u tahay dhul badan sidaa darteed tardo cadowgana muhim bay u ahayd waana waayeenoo dhabarjab bay ku tahay ilaahayna mujaahidiintu gacanta u geliyey ayagana waxay u tahay hawshii ay wadeen iyo dacwadii iyo risaaladii la waday iyo jihaadkii ilaahay subxaana watacaala xaqiisa lagu difaacayey ayaa waxay u tahay guul usoo hoyatay ugu dambayntii sheekh guuleed ayaa fariin baaqa u diraya dadka la kharday ee ku noolaa deegaanada muddooyinkii lasoo dhaafay lagu loolamayey isagoo ugu baaqay inay u soo noqdaan shareecada islaamka islamarkaana ay garab u noqon nasaarada xabashida etoobiya sidaan horeyba u sheegay annaga maanta annagaa matalna rasuulkeenni moxamedha calayhi salaatu wasalaam dhaxalkii annabigeenna ka dhaxalnay oo ah kitaabka iyo sunnada cidda maanta haysata ummadda muslimiinta ay caalam ku matelaysana waa annaga iyo in kale annaga waxa aan rabno ama fariinta aan diraya ay tahay dadkaas khaldamay xumaanta ka dhacday inta aan leenna waxaa weeye wardeegaanadiinni ku soo laabta oo wilaayadiinni u soo laabta oo cadow ha u garab noqonina marna etoobiya derbigeeda ha noqonina in maanta niman ee danaystayaala oo wax danoo idinka leeyihiin aysan jirin inay idin isticmaalaan inaad u noqotaan etoobiya derbi ama xayndaab marna etoobiya xayndaab ha u noqonina khaladku horey baan u sheegnay waa dhici karaa bini aadamku waa khaldamaa waxaan rabnaa in laga soo noqdo xumaanta in laga soo noqdo waxa aan rabna waxaa weeye inaan ku wada walaalowno kitaabka allah iyo sunnada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam fariinta aan diraya waa noocaas marna etoobiya yaysan idan adeegsanin wax hadhow aan meel laga soo qabta lahayn yaan maanta lagu kadsoomin dad aan dan idiin hayna xarigiinna ama hoggaankiinna ha u dhiibanina ilaahay subxaana watacaala shareecadiisa adinka aad leedihiin ayada matala ayadaa nagu wada filan ayada aan u wada dad noqonno hadalka waaliga wilaayada hiiraan ayaa imaanaya xilli maalinimadii shalay ciidamada mujaahidiinta ay dagaal la'aan kula wareegeen deegaanka tardo kadib markii halkaasi ay isaga baqcarreen maleeshiyaadka murtadiinta ay ku adeegtaan gaalada saliibiga ah ee duulaanka shareecala dirirka ah ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya mahadsanid marwan weerar lagu beegsaday saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga askarta kufaarta kenya ee deegaanka dhamase ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya waxaana dagaalka liisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana xogta la helaya ay xaqiijinaysaa inay jirta khasaare kufaarta kenya lagu gaarsiiyey dagaalkaasi ku dhowaad afartan qof ayaa ku dhintay rabshadihii dhowaan ka dhacay waddanka kenya iyadoona eedheemo culus loo jeeriyay madaxweynaha waddankaasi waa kan nuur cali warsame abushayba waxaa sii kordhayay khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay dibadbaxyadii rabshadaha watay ee isbuucii lasoo dhaafay hareeyey dhowr magaalo oo ka tirsan waddanka kenya warbixin rasmi ah oo ka soo baxday hay-adda sheegata inay u doodo xuquuqul insaanka ayaa booliska kenya ku eedeysay inay si bahalnimaha ula dhaqmeen dhallinyaradii dhigaysay isku soo baxyadii loogu magacdaray sabasaba kuwaasoo lagu diidanaa siyaasadaha ay ku dhaqanto xukuumadda william ruuto hay-adda ayaa sheegtay in dadka dhintay ay gaarayaan soddon sideed ruux halka ay dhaawacmeen boqol soddon iyo kow kale inta badanna dadka dhintay ayaa ku baxay gacanta ciidanka booliiska oo adeegsanayay rasaasta noolnool dhimashada ka dhalatay dibadbaxyadii rabshadaha watay ee ka dhacay kenya laga soo bilaabo toddobadii bishii julaay waxay kor u dhaafeen soddon sideed ruux waxaa nasiib darre ah in ciidanka dowladda ay si bareer ah dadka u toogteen kadibna laamaha dowladda ay ka been sheegeen tirada dhibanayaasha oo ay aad u yareeyeen ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay hay-adda caalamiga ah ee sheegtaa inay u doodo xuquuqul insaanka taliyaha guud ee booliska dowladda salibiyadda kenya oo arrintan ka warceliyey ayaa sheegay in guddi heer waddan ah ay u saareen baaritaanada wixii ka dhacay magaalooyinka waaweyn oo ay nairobi ugu horreyso balse waxa keliya ee ay ku faanayaan ay tahay inay xakameeyeen rabshadwadayaasha ayna ammaankii dib u soo celiyeen sida uu hadalka u dhigay raadadka ka dhashay rabshadihii sabasaba ayaa weli laga dareemayaa guud ahaan waddanka kenya gaar ahaan magaalooyinka waaweyn kuwaas oo isku beddelay goob dagaal kooxaha mucaaradka kenya ayaa william ruutu ugu baaqay inuu sida ugu dhaqsiyaha badan isku casilo maadaama uu ku fashilmay arrimaha siyaasadda dhaqaalaha iyo ammaanka mahadsanid abuushayba munaasabad lagu maamuusaya arday ka qalinjibisay barashada qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa ayaa ka dhacday magaalada boordhuxunle ee wilaayada islaamiga ee bakool
تسكون وللتنوين أرباع أحكام فخذ تبيين فكلهم التنوين والنون أدغم بلا غنة في اللام والراء
madarasada umulqura ee deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ee bakool waxay dhisan tahay wax ka badan lix iyo toban sano waxaana ka aflaxday arday badan oo qur-aan ka xifdisay waa madaraso lagu barto qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa iyadoona ardayda qur-aanka ay xifdiyaan dushana ay ka qabtaan sida ay sheegeen mas-uuliyiinta madarasada waxaa madarasada lagu bartaa qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa iyadoona ardayda qur-aanka ay xifdiyaan sida ay sheegeen mas-uuliyiinta madarasada dhowaan munaasabad ka dhacday gudaha madarasada umulqura ee deegaanka buurdhuxunle waxaa lagu sagoontinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka kuwaas oo qur-aan ka xifdiyey sidoo kalena bartay culuumul qur-aan munaasabadda oo si heersare ah loo soo agaasimay waxaa goobjoog ahaa culummo nuqabo waalidiin ganacsato macallimiin iyo mas-uuliyiinta madarasada waxaana ardayda ka qalin jibisay madarasada ay gaaraysay labaatan arday oo isugu jirtay wiilal iyo gabdho sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ah culummada diinta islaamka kana hadlay munaasabadda ayaa kelimadan goobta ka jeediyey qur-aankii baa la soo bandhigay culuumtiisaa la soo bandhigay tajwiidka ugu horreeyo oo waxaa la soo bandhigay tawxiid baa la soo bandhigay aadaabtii sharciga ahayd baa la soo bandhigay siiradii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo taariikhdii islaamka la soo bandhigay fiqhigii baa la soo bandhigay weliba miiraaskii uu ku jiro waxaa lasoo bandhigay sunnadii iyo culuumteeda lasoo bandhigay culuumtii shareecadu waxaa la dhihi karaa luuqadii baa lasoo bandhigay khayr badan oo jaamic ah oo khayrkii oo dhan kulmiinay ee maanta halkaana soo bandhigay ardayda dhammaysay qur-aanka kariimka ee madarasada ka qalinjibisay ayaa sameeyey bandhig kooban oo soo jiitay martidii goobta ku sugneed
الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور نحفظ الله على حفظ القرآن الكريم الهادي إلى صراط مستقيم وإلى المنهج القويم يقول الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وهو تجارة لن تبور ما هو التجويد لغة واصطلاحا التجويد لغة التحسين واصطلاحا إعطاء كل حرف حقه ومستحقه كم أحكام النون الساكنة والتنوين أحكام النون الساكنة والتنوين لهما أربع أحكام waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay mid ka mida waalidiinta isagoona mahadalle kadib u mahadceliyey macallinkii ardaydan soo saaray anoo magaca waalidiinta ka hadalow wali lahaa dhammaan marti sharafka ku giibgalli oo aan ka horeeyaan ugaasiyada iyo wilaayada dhammaan ayadaan mahadsan yihiin tan kale waliyeed si gaar aan ka mahadnagay maalinkii hantin dadaala labiyey isan argaasaan ardadan aan dhabar dhaki niyadaan ka mahadiye asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madarasada umulqura ee deegaanka buurdhuxun leh waxay ka mid tahay madaarista lagu barta qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa ee ka furan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool وليست بلام الفعل ياء إضافة وما هي من نفس الأصول فتشكل ugu dambeyntiina bulshada ku dhaqan deegaano hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa goobo fagaaraa ku daawaday aflaam jihaadi ah mar kale warbixintan waxaa inoo haya marwaan maxamed
isagoo gudanaya waajibaadka ka saaran shacabka maamulka islaamiga ah ee magaalada ceelbuura ayaa aflaam jihaadi ah ugu daaray bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanada ceelqoxle iyo ceelmeegaaga fagaarayaal ku yaala deegaanadaasi bulshada ku dhaqan ceelqoxle iyo ceelmeegaaga ayaa u soo daawashatagay muuqaaladii ugu dambeeyey ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'iba garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaaba kuwaas oo fagaarayaal ku yaala deegaanadaasi uu shacabka ugu shiday maamulka islaamiga ah ee magaalada ceelbuura dadweynaha oo xiise u qabay daawashada filimaanta ah ayaa si aad ah u soo xaadiray goobaha lagu daawanayay iyagoo muuqaalada ka soo muuqanaya shaashadda indhaha la raacayay kuwaas oo uu ka mid ahaa filimkii xiisaha badnaa ee la magac baxay intansurullaha yansurkuma ee lagu soo bandhigay weerarkii aadan yabaal markii ay soo dhammaatay daawashada aflaamtaasi bulshada ku dhaqan deegaanadani oo la hadlay idaacadda ayaa ka warbixiyey muuqaalada ay goobta ku daawadeen iyagoo u duceeyey mujaahidiinta iyo sidoo kale walaalaha muslimiinta ah ee ku dhibaataysan dhulka filistiin
meeshaan caawa waxaan ku daawannay filin aad u cajaa'ib badan waxyaabahaan filimka ku daawannay waxaa ka mid ahaayo ila cajaa'ib badnaa ciidamada aadan yabaal oo bara aad u tiro badan fadhiya oo xabaddii markay ku soo bilaabatay firxadkoodii ayagii isgarbinaya oo iska kordhacaya sidii maxaan ku yidhaahdaa waxaan la tilmaami karin anagoo ku sugan degmada ceelqooxle waxaan fiirsanay filimo jahaadiya oo kala duwan waxaa kamid ah filim sida filimka aadan yabaal oo kale iyo kuwo kaloo badan ilaahi waxaan ka baryay muslimiinta in ilaahay kor ka dhigo munaafiqiintana ilaahay jabiyo murtadiinta waxaan fiirsanay filimo jihaadiya oo kamid yahay dagaalka aadan yabaal waxaa ila yaa badnaaye murtadiinta oo sidii oo dad oo rayda camal u qaxaayo leelooyinka dadka raydka ay kasoo xoogeen qaxaayo filankii aan fiirsanay waa ku faraxsannahay waxaan joognaa ceelmeegaag sida gaalada loo laayay aan ku faraxsannahay mujaahidiintana kor allaha ka dhigo gaaladana allaha jabsho waxaan nahay gabdhaha ku sugan ceelmeegaag waan ku faraxsannahay filinka inoo daaray mujaahidiinta ilaahay ka amaalmarinaan leenahay gaaladana allaha jabsho mujaahidiinta kor allaha ka dhigo falastiin allaha ka dulqaada cadowga
waxaan fiirsanay aflaantii ugu dambeeyada ee jihaadiga ahayd ilaahay baa ku mahadsan hadaanaa gabdhaha ceelmeegaag jooga ooaan ku faraxsannaha inaan fiirsano filanka ilaahay gaalada ha jabiyo ilaahay muslimiinta ha u gargaaro mujaahidiinta meel kasta ay jiraanna guul allaha siiyo walaalaha falastiinna ilaahay ha xoray waxaan salaamayaa mujaahidiinta meel kastaay joogaan hadaanaa gabdhaha ku sugan degmada ceelmeegaag waxaan caawamahan ku fiirsana aflaan jihaadiya aflaantii ugu dambeeda waana ku faraxsannahay waxaan leenahay ilaahay mujaahidiinta ha guuleeya meel kastay joogaan garabkoodana gaalada allaha ka baxo mujaahidiinta garabkoodana allaha buuxiyo falastiinna ilaahay waxaan u barya cadowga dul saaran oo gumaada in ilaahay ka qaado oo ku xoreeyo daawashada filimaanta jihaadiga ah ee bulshada deegaanada ceelqoxli iyo ceelmeegaaga ee hoostaga magaalada ceelbuura ayaa ku soo aadaysa xili bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee goobo fagaarayaal ah ku daawadeen aflaamtaasi aad buu u mahadsan yahay marwaan warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu